wasiirka wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda somalilan waxa uu sheegay in aanu bixin warqad ogolaansho ah oo dictor macaw uu kaga shaqeeyo dalka balse uu bixiyey warqad u fududaynaysay inuu dalka yimaado waxaanu intaa raaciyey in ogolaanshaha howlgelida ay leeyihiin hay-adda mixnadlayaasha caafimaadka oo ku magacaaban digriita madaxweyne
doctor macaw anigu warqad uu waddanka kaga howlgalo uu kaga shaqeeyo umaan qorin waxaan qoray warqad aan kaga codsanayo cidday khusaysaba in loo fududeeyo dhakhtarka imaatinkiisa roolka wasaaradduna ma aha in ay dhakhaatiir dibadda ka imanaysa siiso bermishon ay ku shaqeeyaan roolkaa waxaa iskale hay-adda mihnadlayaasha caafimaadka oo ah hay-ad digreeto madaxweyne ku magacaaban mandatekeeduna uu cad yahay ciddii waddanka soo gelaysa ee caafimaad inay ku howlgasho ama kaga howlgasho rabtaa waa inay ogolaansho ka qaadato hay-addaas hay-addaasi cidda ogolaanshaha dalbatay markay baadho hadday aragto ama ay u soo baxdo in aanu dhakhtarkaasi ama xirfadlaha caafimaad u qalmin ama shuruudihii ay rabeen aanu buuxin iyagaa awoodda leh inay u diidaan inta dhacdayna waa intaas mar wasiirku uu ka hadlayay in wasiir ku-xigeenka wasaaraddu ay is hortaagtay shaqada dhakhtarkaasi waxa uu sheegay markaan usoo noqdo xagga wasaaradda waxba kama jiraan arrinta sheegaysa in wasiir ku-xigeenadu diidday oo ay anigu intaan wax ogolaaday ay iyadu diidday waa waxyaa kutan meelaha laga sameeyey wax ka jiraana ma jiraan wasaaradda anaa wasiirkaa mandaydka madaxweynuhu igu magacaabayna anaa leh wax anigu aan ogolaaday wasiir ku-xigeen ma diidi karo